أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda shiicada iiraan ayaa habeenkii xalay gantaale ku garaacday dhulka xoogga lagu dejiyey sahyuuniyadda yahuudda in ka badan labaatan askar oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose sargaal ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa buug ku qoray duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya iyo macaarigtii cuslaa ee goobjoog u ahaa carruur soomaaliyeed ayaa ku dhintay dabka kacay dhismo weyn oo ku yaalla magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya wilaayada gedo ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlad dacwi ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakoola maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiinnaha u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaale ee wilaayadaas والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna dowladda shiicada iiraan ayaa habeenkii xalay gantaala ku garaacday dhulka xoogga lagu dejiyey sahayuuniyadda yahuudda waxaanu arrimahaasi ka waraysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jazaaka allahu kheyran walaalka marwaan moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri habeenkii xalay waxay mar kale dowladda shiicada iiraan sawaariikh ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey iyadoona sidoo kale duqayntii xalay khasaare nafeed iyo mid hantideed oo xoogan ay kasoo gaartay sahyuuniyadda yahuudda duqayntii xalay waxay xoogeeda ka dhacday deegaanada koofureed ee dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey gaar ahaan magaalada biru sabca oo ah magaalo toddobaataniyo kilomitir u jirta magaalada alqudus telefishinka yuhuudda ayaa xaqiijiyey in duqayntii iiraan ee magaalada biru sabca ay ku dhaawacmeen afartan iyo kow ruux oo yuhuud ah sidoo kalena ay burbureen dhowr dhismo oo dabaqyo u badan waxaana suuragal ah in burburka dhismayaashaasi ay ku hoos jiraan sahayno badan oo bakti dhaawacyo isugu jira sidoo kale warbaahinta yuhuudda ayaa intaasi raacisay in shiicada iiraan xalay dhanka yuhuudda ay usoo riday ama kusoo garaacday keliya hal gantaal oo ah midka magaalada biiru sabca ku dhacay balse dhanka iiraan ma aysan xaqiijin gantaalada xalay ay ku garaacday dhulka yuhuudda tiro ahaan dhanka kale dowladda shiicada iiraan waxay xaqiijisay in saaka aroortii yuhuudda ay dhowr gantaal ku garaacday deegaano kala dhaca waqooyiga iyo galbeedka dalka iiraan kuwaasi oo iyaguna geystay khasaa'ir kala duwan waxayna shiicada dhankooda qirteen in duqayntii saaka looga dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidanka kacaanka duqeymaha isdhaafsanayaan yuhuudda iyo shiicada iiraan ayaa maanta galay toddobaadkii labaad waxaana maalin walba sii kordhaya khasaaraha laba dhinac kala gaarayo iyadoona yuhuudda ay u muuqata mid shalay ka taagan duulaankii dhanka cirka ah ee toddobaadkii hore ay ku qaaday iiraan kuna dishay saraakiil iyo madax kale oo ka tirsan shiicada iiraan in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay madaafiic ku garaaceen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa lix iyo toban askari oo murtadiin ahaa maalmo ka hor ay ahayd markii duleedka degmada afgooye camaliyad istishaadiye ah lagula beegsaday kolonyo kufaarta afrikaanta ah kuwaasi oo camaliyadda lagu gaarsiiyey khasaare culus oo naf iyo maal ahaa sargaal ka tirsan dowladda siliibiyadda kenya ayaa buug ku qoray duulaanka ay ku soo qaadeen soomaaliya iyo macaarigtii cuslaa ee goobdooga u ahaa warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abusheeba soomaaliya codadka jidda hore waa xusuus qorka sarkaal howlgab ah oo ka tirsan ciidanka dowladda siliibiyadda kenya kaasoo uga hadlayo qisada dagaal qaatay muddo tobannaan sano ah oo dhulkan ku dhex maray xaqa iyo baadilka buuggan uu qoray korneel lagu magacaabo joseph mulowa ayuu diiradda ku saarayaa dagaalka ciidanka xukuumadda kirishtanka kenya ee loo yaqaano k d f ay soomaaliya ka galeen tan iyo sannadkii labada kun kow iyo tobankii xilligaas oo ay dalka duulaan silibiya ku soo galeen iyagoo soo qaaday howlgal militari oo ay ugu magac direen linda inji korneel joseph mulowa ayaa ka sheekaynaya maalmihii iyo habeenadii madoobaa ee uu ku soo qaatay xeryaha militari ee ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose muddadii sannadada ahayd ee uu soomaaliya ka howlgelayay ayuu sheegay inuu wajahay xaalado adag heer uu gaaray inuu ku fikiro isdeldelaad jahwareer iyo cudurro nafsi ah oo uu ka qaaday weerarada mujaahidiintu ay ku qaadayeen saldhigyada ciidanka k d f gaalkan waxa uu sheegay inuu saddex howlgal ka sameeyey dalka ay dariska yihiin ee soomaaliya wuxuu shacabkiisa la wadaagayaa saamaynta maskaxeed ee uu dagaalka ku reebay isagoo xusay in qof walba uusan iloobi karin falkii uu geystay wuxuu yidhi howlgalkii ugu horreeyey ee goobta dagaalka ayaa i saameeyey si gaar ah waxbaa si qarsoodi ah uga socday gudaha maskaxdayda wuxuu ahaa weerar ka min ah oo ay inoo dhigeen al-shabaab waxaana riday rasaas aad u tiro badan sargaalkan kenyaanka ah ayaa isaga oo ka sii hadlaya xusuusta dagaalkii soomaaliya waxa uu qirayaa inuu la tacaalay cudur maskaxeed kadib markii uu ku laabtay dalka kenya wuxuu k d f ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii isagoo markii uu ka fadhiistay ee ka sii dartay xaaladdiisa kadib markii in badan oo ka mid ah saaxiibadiisa lagu dilay gudaha soomaaliya mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu dagaalkan kala kulmay waa caajis waxaa jirta wakhti dheer oo aan waxba la qabanayn markaas ayaannu hadal isku maaweylinaa markii aad ka soo laabato howlgalkii dagaal ee aad ku noqotay deegaankaagii hore waxaad dareemaysaa inaad lumisay qayb ka mid ah naftaada halyeeyga militarigu wuxuu isku arkaa mid keligiis ah wareersan murugaysan wuxuu waayaa saaxiibadiisii dagaalka waxqabadka wakhtiga nabadda wax kama tarayaan baahidiisa gudaha wuxuuna la kulmaa niyad jab baahsan wuxuu intaas ku daray askartii dagaalka ka soo laabatay waxay si toosa u arkeen dhimashada laga yaabay in saaxiibadood la dilay mararka qaarna dad rayid ah waxay arkeen waxyaabo dad yar arkeen sidaas daraaddeed cid si buuxda u fahmaysa ma jirto wuxuu arrinta ku xajistaa qalbigiisa waayo la wadaagiddeeda qof rayd ah ama qaraabo ah oo aan halkaasi joogin uma ahan mid xigmad leh qofka keliya ee fahmi kara waa askari kale oo dagaal soo maray korneel awutu wuxuu sheegay inuu bilaabay inuu si xaddaafa u cabo daroogada isagoo ku sugan nakuuru si uu uga takhaluso xanuunka maskaxeed wuxuu noqday qof gacanqaad badan wuxuuna mar la dagaalamay dad fadhiyey meel lagu cabo daroogada dagaalkaas waxaa ka dhashay su'aal uu qof ka mid ah weydiiyey ma cid baad ku dishay soomaaliya waxaa dhaawaca ka soo gaaray gacanta bidix iyo dhegtiisa bidix oo maqalka ayuu waayey kadib markii isbitaalka laga saaray waxaa loo gudbiyey dhakhtarka dhimirka oo ka tirsan k d f wuxuu la yeeshay kulamo kala duwan wuxuu u sheegay dhakhtarka inuu lahaa riyooyin argagax leh hurdada dhibaato ku qabay mararka qaarna uu ku fakaro inuu isdeldelo wuxuu dareemayey inuu keligiis yahay markii dhakhtarka dhimirka uu ogaaday inuu isbedelayo waxaa laga sii daayay cisbitaalka inkastoo uu sheegay in korneel awuutu dareemayo inuu weli dhiban yahay inkastoo aan ka adkaaday mashaakilkii nafsaaniga ahaa ee soomaaliya iiga yimid haddana taasi keliya iguma haysan finland si aan uga mid noqdo bulshada ayuu yidhi sarkaalkan howlgabka kenyaanka ah ayaa hadda waxa uu yahay agaasime shirkad amni oo gaar loo leeyahay cilmi nafsiyaqaan ah la taliyana ah iyo qoraa wuxuu ku qoray buuggiisa in dagaalkii soomaaliya uu k d f baray wax badan oo aysan aqoonin isagoo leh waa in al-shabaab aan middaas uga mahad celiyaa sheekadaani waa qayb yaroo ka mid ah mashaakilaadka ciidanka silbiyiinta kenya ka soo wajahay dagaalka soomaaliya marka laga soo tago saamaynta shakhsiga ah wuxuu sidoo kale duulaanka saamayn xoogan ku reebay xaaladda amni iyo mid dhaqaale ee dalka oo nairobi waxay guratay midhaha qaraar ee ay ka dhaxshay gardarada ay ku soo gashay soomaaliya allaha fadligiis mujaahidiinta ayaa huu iyo hurdo u diiday saliibiyiinta kenyaanka ah inta iyagaba ay gumaysi ku joogaan dhulalka dadka muslimiinta carruur soomaaliyeed ayaa ku dhintay dabka kacay dhismo weyn oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cabdiqani maxameda wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegaya in dab ka kacay dhisme ku yaala xaafadda south siha ay ku dhinteen carruur ka soo jeeda soomaaliyaha oo degganaa gurigaasi wargeyska the star ee ka soo baxa kenya ayaa sheegay in dabka uu sababay dhimashada saddex carruur ah kuwaasoo da-dooda u dhexaysay labo ilaa shan sano jir dabka ayuu sheegay inuu si gaar ah uga kacay dabaqa koowaad ee dhisme lagu magacaabo hudda apartament oo ku yaala xaafadda south c ee magaalada nairobi booliiska waddanka kenya ayaa dhanka kale sheegay inuu dabku si kadis ah u kacay balse ma bixin faahfaahin dheeraad ah carruurta dabka ku dhimatay ayay tilmaameen inay walaalo ahaayeen dhanka kale soomaalida ku dhaqan kenya ayaa soo sheegay in dabka uu ka dhashay koronto kana kacay dhisme dabaq ah oo ay degganaayeen qoys soomaaliyeed halkaasna ay ku nafwaayeen saddex carruur ah oo u dhalay nin lagu magacaabo xaaji axmed nuur dadka ka badbaaday dabka ayay sheegeen inay ka mid tahay hooyada qoyska iyo carruur ay dhashay kuwaas oo laga soo tuuray daaqada guriga carruurta dabka ku dhimatay ayay sheegeen inay albaabadu ku soo xirteen sidaasna ay ku neefqabatimeen qiiqa ugu dambeenna ay geeriyoodeen kenya waxay maalmihii u dambeeyey martigelisay dhacdooyin dab ah oo galaafatay nolosha dhowr xubnood maalmo ka hor ay ahayd markii sidan oo kale ay laba qof ugu geeriyootay dab ka kacay dhisme dabaq ah oo ku yaala xaafadda kawaangawaareh ee magaalada nairobi wilaayada gedo ayaa soo gebagabaysay wejiga koobaad xamlad dacawi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas casam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa xamladan oo ka bilaabatay degmooyinkay deegaanada wilaayada islaamiga gedo socotayna muddo bil ah kana faa'iidaysteen guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka wilaayada gedo ayaa waxaa gebagabada xafladda xiritaanka ay ka dhacday degmada celcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxaana munaasabada xiritaanka xamlada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimodiin ugaasiyo nabadoono iyo ganacsato ugu horeyn waxaa munaasabada xiritaanka xamlada ka hadlay sheekh maxamed bishaaro ka mid a culimo udiinka odayaasha gar casta iyo garmadowga haddaad kacdaan oo istaagtaan dhallinyarada waxbay fahmin meesha ay marka ka hagaagi karaan oy ka toosi karaan waa inaad jihaadka kusoo dabaashaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a lajinada ay wilaayada u xil saartay xamlada xamlada ama buurinta ee magaceed wuxuu ahaa kun saqran min suquuri lmuslimiin awqaa'iban canhu bicudrin aw xikmatin walaa takun haalisan shicaarkeedan wuxuu ahaa yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal lajnada walaayada ay ku dhawaaqday waxay ahaayeen saddex lajno ama saddex guddi ayay ahaayeen waxaa la maray dhammaan sideedda degme ee gobolka uu ka kooban yahay degme laga tagay ma jirto dhammaan waa la wada maray fawaa'id fara badana laga faa'iiday fawaa'ida laga faa'iiday maxaa ka mid ah yacni in la ogaado dareenka ummadda dareenka ummadda in la ogaado waxaana la ogaaday ummadda inay tahay ummad soo jeedo diyaar u ah in ay difaacaan kitaabkooda yacni meel kastoo la tago wariga kitaabka ilaahay difaacaya marka la yidhahdo dadka gacantay wada taagayeen ayuu takbiirta qaadaya marka insha allahu tacaala yacni xikam fara badan murtiyo fara badan oo laga soo faa'iideyna way jirtaa ilaan soomaalidu waxay tiri nimaan dhul marin dhugi dhaaya ma leh marka fawaa'idda aad bay u fara badnaayeen xamlada marka insha allahu tacaala dadkii la soo gaarsiiyey iyo dadka maanta yacni fadhiyo xafladeedaba ilaahay subxaana wa tacaala ha loogu dhowaado in ummadda lasii gaarsiiyo intay socotay xafladda ayaa waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga hegedo naqiib xasan cusmaan biixi guddigii taxriirka ku jiray ama boorinta bulshada ummadan soomaaliyeed ee reer gedo khaasatan lejnadii shanta xibnood ahayd oo deegaamada buurdhuubo luuq doolow beled xaawo ceelwaaq ceelcadde degmooyinkaas iyo deegaamada hoos imaado maray maanta oo aan marayno taxriirkii asaga ahaa iktitaamkiisii iyo xiritaankiisii wixii aan soo marnayn lasoo gudbiyey annagu ummadda meeshaas aan kusoo aragnay waxay ahayd ummad soo joodo dareen qabto innagu waxaan ku boorinaynaa dadka diinta allah suugaamo soo dhoweyn wax walba in lasii wadana waa boorin lahaa insha allahu tabaaraka watacaala ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga heegado sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarana kala duwan waxaana la ka rabaa waxay tahay saaxada maanta jirta in wax ka bedelno oo sidee baan wax ugu bedelaynaa ma isweydiinay waxaan wax ugu bedelaynaa yar yar iyo waaweyn waxaan u istaagaynaa kalaamullaahi rabbi alcaalamiin inaan dufaacnaan u istaagaynaa saasaan ku xisoobaynaa macnaha ganacsato waayeel dhallinyaro dhammaan waxaan u istaagaynaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan dufaacno odayaashana waxaanu ka rajaynaynaa in ay noqdaan dad qudwo ah ummadoodana waxaa weeyaan kitaabka ilaahi ku hogaamiyo ayagana waxaa weeyaan janno sida ilaahi subxaana wa tacaala ugu raadsado ummadaana ay noqoto ummatul jihaad inay noqoto ilahi baan weydiinayna subxana wa tacaala xamladan ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyadoona xamladan wejigeedii koowaad lagu soo gebagabeeyey qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakoola walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya
muddo toban sano ah ayuu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna kasoo howlgalay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin xudur muqdisho iyo qaar ka mida degmooyinka cadowga uu heysta ee shabeellada hoose wuxuu ka sheekeeyey dagaallo uu ka qaybgalay oo ka dhacay awdheegleh bariireh iyo sabiid oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose isagoona sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen kuwo dharbaaxa culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada wuxuu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eliteria ee loogu magac daray waxaa loogu yeero ilaalo qaran wuxuuna sargaal toosa noqday sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ninkan aan ka sheekeynaya waa ibraahim xasan taako oo ahaa sargaal muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool markii towbada loo qabtay kadib ayuuna wareysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus magaagay uraan hasantaa koylaree faylaha alxamdulilah hadde meha ku tabay nambar konton meisarey koy wadankii ka oo walaalaha iyo hantayi taytaale ni ambahu hundurminu ku dheri walay hambay muddo meyka tirsanaa toman sana lamada kun tomiyo afartii anta dhiboolka gali muddo hadda toman sana ku tirsana meyka shaqeeyahin xamar heryaalka ee goordan ee kuliyadda yaa ka shaqeeyay shaqadayna hadda may hayteehin shabeellada hoose dagaaladii oo hadda dhiyaayin mayna gobsadeen awdheegle sabiib iyo beriire dagaaladayna ka jarni manitari oo ciidankii ku kooy elatare la raawo ilaal qaran yaa ka tirsanay dadyaday hadeglahay lamada kuntumiilitiya hadegdanqaadadii ilaa hadda hadegtaasa haysadii hadegtiina usku meeliya waxaa isku dhaafi waana haku tabi isagoo hadalkiisa sii wato ayuu sargaalkan ka sheekeeyey dagaalkii ugu naxdinta badnaa ee uu ka qayb galay intii uu ku jiray safka riddada wallaahi bilaahi may oo ingaahirmanaatay hoobiyaagu maalintii awdhigli qobsaayna hadiyatoori labaatan inshan hab hoobiyaani dhii inta koo qudhiyaw inta koo qudhiyaw maantaas yaaban geekasaa yaa inka yaa badanayd meelle moraal mayaalna meel oo ma aragnay lukushar horaw lahayd war hubiyay hadhii inta ka dhiyay inta ka dhiyay inta ka dhiyay moraal ma jarin meelyada meel oo lukushal tabay nanka shalay leeli jarti ku tabaasu ki masuulku ku hay ku rooraasu ki hadda baad la fadhii habdiyaada habadka dhiida ku rooraasu meelaas meel oo moraal leh mahaan meel ka shal horaw hayd oo lukushal tabaw hayd waxaa jirta maahmaah soomaaliyeed oo odhanaysa ninkii dab ku gubtaa dambaska ka cararo waxa uu la hadlay dhallinyarada weli u haqaltaagaysa inay ku biirto safka riddada isagoona siiyey talooyin dhaxalgal ah meesha raadka siiyay inii nan kasta oo hadda waddanshii shoogu inii bartiis dhagado hoolaashii dhagado isoo qur'iye gurigii aada iyo awkakiin ala meelkiin dhaanta inii la hadlay ummadda soomaaliya in sheegeen taadleynka in sheegee meelkada iniisan inkabanna waddankiin roogdaan isoo hor'etiin waddankiin isroogdaan in sheegee ummadaasna umadlay oo dayda la biyaw la fasaadiyaw boorbaleen u been alkii sheegaw boorbadeenka beenta annakan oo dadka qaadni ata waan walban ku jirna ata wuxuu si gaara baaq toobadkeenna ugu diray maleeshiyaadka ku jira safka cadowga oo qoriga u wato la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta isagoona ugu dambeyn faahfaahin ka bixiyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool may baaqanka dareeye inii nan kasta sa'anna maskaaday ku hali inii yoon ku halaan waddankii soo hannagadan nabad ii aafimaadka jiifaan ini dantiyo ini dan'ate lee ogaadan yaa baaqanka dare may lahayn dhawaay si sharafle wanaagle waa isugaay ilaa kontaroolka kora ilaa gudaa waa isugaay intay haafadda ilkajeeye la ari baawaral inshaani baawaral igaadi meel al meel an fadaayal ajeey ilaa hadda dhatiyo hadda migi inta kooyan baawaral inshaani caafimaad wijifayle lahay dhawaay alxamdulilah arshukulawaar maanta may dareemo haya fur'ad iyo kalsoonna sargaalkan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada tieglow ayaa ku biiraya tiro taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey sida tusbax la furay oo kale ugu soo qulqulayay wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo wilaayada ay u samaysay soo dhoweyn iyo dib u dejin heer sare ah kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka xuubsiibteen maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaalle ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamlo shicaarkeedu ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo lix iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca mucaad binu jabal iyadoona duruusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay waxay muddadii ay dowlada socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xiriira beyca ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowladda xafladii gunaanudkana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo culimo iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa aad ugu dheeraaday fadliga cilmiga sharciga isagoona ganacsatada iidaale kula dardaarmay inay mudnaan gaaraysiiyaan wuxuu ugu dambeyn aad u bidhaamiyey sheekha xaaladda dalka uu marayo iyo tallaabada kaga aadan ganacsatada diinkan aanu badaan lenne ida waa leey si mogtin lahadgee ka liin sheego male idow shay talagal shay may waa aha kitaabkasan haysataan aanu haysano kulligan haysano ini kitaabkan gaala ka surunto waddanka gaala ii gobsato dantii legtaaso kitaab gargaaro aan baahanye ini gorus gaada kitaabkan baho etoobiya ma laharbiyaw maraykana ma laharbiyaw laakiin may laharbiya adi kitaabka dafacas gaala in laharbiyo aw idfacu ilaahay tansuleey laharbiya gaala ama isdifaaca isdifaaci lay geeka may roogno isdifaacidiyaa roogno kitaabka gargaar aan baahanye adduunka bilan bani aadam min hil saarana adii roorati leila waneer roorhayd laakiin mootase wato furaashi furaashi haysada tukaanshee furaashi haysada kii waldhisaaw ma haysa galabshee haysada adduunka lan hil saarate mila diinka in hil saaradaas aykinka maqan diinka ilaahay ay koogi diinka ilaahay rasuulkuna koo higsoo fadaasa qiyaamadka asaato marka ma ilin baahan diinka kana difaacan baahanye inaan fadhu kanu ana shaqay saalim ah shaqada may kirintaa diinka la difaaco shaqada koofta kuma dah diinka ilaahay la difaaco gaalay ida waa leey murtadiinka ha ka kahaan diinkan ani la difaaco diinkan dantaanka jarta waana waajib jihaadkan geeg isin ogtiin farwaceenagadi lamaa kurile mal hal saarna laakiin ma ogaada saana diinkan ilaahay ma hingergeerlan kasjeela hingergaare asla hortaas ogaw فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إليه مركلي لكن دين كان إلهي كجيد سيدو أو كوي دفاع بان قالنا إلهي دمك وله intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowladda muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay may baan fadhiynay dowladii gebagabadii mucaad ibnu jabar litijaar ganacsatada dhammaanteed oo deegaanka maslanba idaalka shaqaysadaa in socotay haddii haadmay waa ganacsatada anwaadee sharduun oo tukaanley biibatooley werate iyo onatay suuga helaka ganacsadaasi iyo dilaaley iyo onatay ganacsatadii may waa kawaanki tan kale may waaha nimantii oo hoojo shaqaysadaayeen sifundiyaalka mootoley iyo onay nimantii laraa hamaali tumaal ilaa iyo ona yoona farbadnaan gaariley antaasiba mahan socotay dooro tuma yoona afar maalmood gadeelshayan socdeen kutubo badagnaha qaadeen waa nimay uleesla saaray hamlad oo socotay hamlad deegaanka ka socotay حمل مغاجة لارو صلوا كما رأيتموني وصلي صلاة ولا ساري ما بلاك آخر خيسدين أفر كتاب ما هو كتاب كود منزلة معنى صلاة كتاب لارو كحضاني لي كتاب كلا شروط صلاة أو كما عبد الوهاب أو ما هو النظم الكوالي كان كلا ما هو قصيدة خير النساء أو لن هداد لارو لي كان كلا ما بعتين رسالة الصلاة أو ير أو لا دياري أردي ديوني لن كتر كلا انتيو هفديان sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka iidaale ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi maangeekan tanka kulan sognaa dowladii mucaad ibnu jabal gebagabadii dowladaas oo muddo toban iyo lix maalmoodana dareertay dowladaas oonan socotay ganacsato megale ganacsatadaasoo ka kooban xoolo gadda ti bakhaar gadda ti dukaan gadda berta tunta ti mootole haata ti hamaal haata ti ood guraasa ti ood dhisaasa ti maybuaha alaabta dhismada gadaasa ayay nooc firgooyinjeena ka kooban dowladaasona lahakabaradaay kitaabo oo maybuaha sidadiireen qasiidatu khayru nisaay kumide saasoo kale kitaabka lamaad oo kumid hay shuruudu salaad kitaabka saddehaad oo kumid hay mansilatu salaad intaasbaa dowladii kitaabyada ka socday kumid hay bacdallaahi maynan mahadnagaane walaayada gobolka ankoreesh abu jaafar yoonay ducaadkii walaayadeena degmada baydhabo waa mid ka mid ah silsiladaha dowlaadka uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu u qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda muhiimka ah si dhinac walba oo ka mid ah qaybaha dadka wax loogu siyaadiyo majaalkiisa mahadsanid bashiira warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu